taageerayaasha somalilan ayaa ku dabaaldegay bannaanka hore ee madaxtooyada magaalada shafil city kadib markii golaha degmada uu khamiistii ku codeeyey inuu aqoonsado xaqa ayaka taliska ee somalilan kumanaan kun oo qof oo asal ahaan ka soo jeeda somalilan ayaa ku nool magaalada ku taalla dhinaca waqooyi ee dalka england wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yunis ayaa ka qayb galay codbixinta kadibna waxa uu idaacadda v o a u sheegay muhiimadda astaan ahaaneed ee tallaabadani ay leedahay waxa uu yidhi somalilan waxay leedahay xuduuddii dadkii waxay rabtaa madax bannaani lacagtii ayay leedahay doorashadii dimuqraadiyaddii sharcigu inuu taliyo iyo weliba heerkii xuquuqda aadanaha waxay ila tahay ayuu yidhi inay tixgeliyeen in somalilan ay ka soo baxday dhammaan shuruudihii waddan looga baahnaa sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ayay somalilan sheegtay inay ka go'ayso soomaaliya balse ilaa haatan weli ma helin aqoonsi caalami ah dalka intiisa kalena waxaa hadhaysay colaad tan iyo intii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi maxamed siyaad barre maxamed biixi yunis waxa uu somalilan ku tilmaamay goob nabadeed waxa uu yidhi waxaan leenahay dowlad iyo hay-ado shaqaynaya halka dhinaca kale ee soomaaliya ay ka gubanayso dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin sida aad og tahayna waxaa ka jira arrimaha burcadbadeedda argagixisada iyo al-shabaab somalilan waxay ahayd gobol xornimo ka qaadatay dalka britain bishii juun kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii balse dowladdii xilligaasi ayaa dooratay inay la midowdo soomaaliya haddaba in dunida lagu qanciyo inay somalilan u aqoonsadaan waddan madax bannaan waxay ahaanaysaa mid aan fududayn sida uu ku doodayo alex vines oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee jetham house waxa uu yidhi caalamka markaad eegtid qof kasta waxa uu leeyahay waa inay afrika naga horraysaa marka aad la hadashid hogaamiyaasha afrikaankana waxay ku odhanayaan waa laga yaabaa inaan tixgelinno laakiin ma noqonayno kuwa tallaabada ugu horreeya qaada mas-uuliyiinta somalilan waxay ku adkaysanayaan in dhaqaalaha gobolka uu saacidayo madax bannaani dekedda berberac waa mid saxmad badan oo ganacsiga xudun ah waxaa ka dhoofa geel iyo adhi oo laga soo dejiyo baabuur kadibna loo dhoofiyo afrika iyo gacanka carabta beeraha ayaa ah lafdhabarka dhaqaalaha somalilan wasiirka xoolaha cabdi awdaahir cali waxa uu leeyahay suuqa dhaqaalaha waa la xoojin karaa waxa uu yidhi kama dhoofaan oo keliya xoolaha somalilan berbere waxaa ka dhoofa xoolaha etoobiya xoolo laga keenay soomaaliya iyo kenya sidaasi darteed waa xudunta xoolaha laga dhoofiyo geeska afrika ayuu yidhi wasiirku mas-uuliyiinta somalilan waxay liisan siiyeen shirkado ajnebi ah si ay saliid u baadhaan waxaa kaloo somalilan ay goob wax laga dhoofiyo u tahay dalka dariska ee etoobiya oo aan marin u lahayn badda waa kan alex vines oo ka tirsan xarunta jetham house ee magaalada london waxa uu yidhi ma aha arrin ka hor imanaysa danaha dalka deriska ah ee etoobiya hase yeeshee inay etoobiya tusaale u noqoto aqoonsi ay siiso somalilan waxay mushkilad ku abuuraysaa etoobiya lafteeda mas-uuliyiinta somalilan waxay sheegeen inay weli socdaan wadahadallada ay la leeyihiin dowladda soomaaliya laakiin dadka u dhuundaloola siyaasadda waxay leeyihiin dowladda soomaaliya waxay doonaysaa midnimo lamana filayo mustaqbalka dhow in waddamo ay ku daydaan tallaabada ay qaaday magaalada shafil